adeega nafaqaynta hooyada iyo dhallaanka ayaa ah mid muhiim u ah bulshada gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo ah kuwa had iyo jeer u baahan daryeel gaar ah marka loo fiiriyo bulshada qaybaheeda kale wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland oo muddooyinkii dambe qaybo kamid ah deegaanada jubbaland ka waday kormeer ku saabsan nafaqaynta hooyada iyo dhallaanka ayaa ka warbixisay baaritaano ay samaysay oo ku saabsan adeega nafaqaynta iyo sidii loo xoojin lahaa agaasimaha waaxda nafaqaynta ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland cabdiqaadir maxamed cali ayaa ka warbixiyey kormeerka ku saabsan xoojinta nafaqaynta ee dhowaanahani ay wasaaraddu waday waxauna sheegay in deegaanada jubbaland laga wada samayn doono kormeerka iyo xog aruurintani lagu xoojinayo adeega nafaqaynta hooyada iyo dhallaanka iskugu imaanay barnaamij c b n s oo iska kaashanaysa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda torkeer oo batener lah barnaamijkan c b n s xogtan inta badan waxaa laga aruuriyey saddexda degmo ugu horeyso a tahay garbahaarey doolowlo iyo waxaana barnaamijkan inta badan lagu ogaanayay community based nutrition survey way xogtaasi lagu helo bulshadii informationka loo helo xogtan waxaa la doonaya hadduu ilaaha iraahdo kuwatar walbaa loo sameeyaa waxaan isla qaadan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo stateka oo dhan in informationkan laga soo aruuriyo waxaan kismaayo u joognaa wasaaradda iyo tiimka torokeer qeybeeda kala duwan in xogtii laisla analyse gareeyo kadib haddii maxaa rajeynaya in laisla wada qaato kadibna hadduu ilaah yidhaahdo stateka oo dhan laga wada sameeyo wasaaradda iyo hay-adda torokeer iska kaashanaya ilah yidhahdo maxaan halkan tiimka soo awaawilay shaqadaas ee wasaaradda waaxyadeeda kala duwan iyo hay-adda oo ehelka nala ah xafiisyada kala duwan khaasatan xaruntooda ee gobolka gado ee beyskooda doolow